kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka hirshabelle ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo caabin lahaa dadka ay saameysay abaaraha ku dhiftay deegaanada qaar ee ka tirsan maamulkan hirshabelle kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay dhammaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanada maamulka hirshabelle maamulka degmada jawhar wasiire ka tirsan wasaaradaha maamulka hirshabelle islamarkaana wada shaqeynta dhowlo leh wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka hirshabelle wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka hirshabelle marwe caashe qaliif oo kulanka kadib warbaahinta la hadasha ayaa hay-adaha gargaarka fartay in ay xoojiyaan garab istaaga dadka ay saameysay abaaraha
maanta oo ay tahay afar iyo tobanka bishi koowaad sanadka labada kun labaatan iyo shanta waxaa magaalada jowhar nooga qabsamay shir looga hadlaya xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta deegaanada hirshabeelle taas oo ay ka dhalatay xaalad robyari ah oo soo wajahday dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan stateka hirshabeelle kulankan oo ay kasoo qayb galeen wasaaradaha la ah ee shaqa wadaagta wasaaradda gargaarka oo ay ka mid yihiin wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha iyo hay-adaha kala duwan ee ka howlgala stateka hirshabeelle kulankaas waxaa lagu falanqeeyey xaaladaha taagan ee ka jiro deegaanada hirshabeelle dowladda hirshabeelle sidoo kaleeto caqabadaha jiro iyo sidii lagu gaarsii lahaa dadkaas gargaar bini-aadanimo waxaan baaq u dirayaa dhammaan shacabweynaha ku nool reer hirshabeelle inay iscaawiyaan hadday ahaan lahayd ganacsatada culamaa udiinka inaan sameyna allabari deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka hirshabelle waxaa ku dhuftay abaaro xoogan kuwaa oo ka dhashay roobka deerta oo aan sidii loogu talakalay ugu di'in sanadkan